halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii labaatanka disembar sanadka idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba qarax oo maanta ka dhacay meel u dhow madaxtooyada soomaaliya ku dhowaad labaatan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo uu ku jiro cawil daahir salaad oo ahaa saxafi rugcada ah una shaqaynayay tv-ga universal meeshay marayeen meeshay marayeen waa barta kontaroolka ee laga soo gala tiyaatarka checkpointiga waaye markaasuu soo shaqogalay
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan shaqadii hay-adaha maraykanka qaarkoodoo maanta sabtiya joogsaday kadib markii lagu heshiin waayey miisaaniyadda dowladda maraykanka wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada maxaase ee gobolka hiiraan kadib markii toban qof ay ku dhinteen dagaallo halkaasi ka dhacay barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay in ka badan shan iyo soddon kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo maanta lala beegstay meel u dhow madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho qaraxa koowaad ayaa ka dhaca agaarka tiyaatarka qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada iyo fagaaraha daljirka dahson qaraxa koowaad ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad labaatan qof waxaana dadka ku dhintay ku jira allah u naxariistay weriya cawl daahir salaad oo ahaa suxuufi rugcada kana tirsanaa telefishinka universal xafiiskiisa muqdisho dadka ku dhaawacmay qaraxyada waxaa lagu soo warramayaa inay ka mid ahaayeen xildhibaan warsame joodax oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenka dhinaca nabadgelyada maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda labada qarax
waxaa maanta qaar ka mid ah xafiisyada dowladda federaalk ee maraykanka ka dhaqan galay hakad la geliyey howlaha wasaaradaha sababo la xiriira muran ka taagan qorshaha uu madaxweyne trump ku rabay in uu derbi uga dhiso xadka uu maraykanka la wadaago mexico qiyaastii afar meelood meel ayay maalgelintii ka dhammaatay xalay saqdi dhexe xilliga washington taas oo sababtay in ku dhowaad hal milyan oo ka mid ah shaqaalaha federaalka guryahooda loo diray halka tiro intaasi ka badanna ay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan gudno la-aan mudanayaasha labada gole ee senadka iyo aqalka wakiilada ayaa xalay dib u dhigay wadahadallo ay kaga arrinsan lahaayeen xalka gaarista arrinta miisaaniyadda madaxweyne donald trump ayaa ku adkaysanaya in miisaaniyadda dowladda lagu daro shan bilyan oo dollar oo uu rabo in lagu maalgeliyo dhismaha derbiga uu ballan qaaday inuu ka dhisi doono xadka maraykanka iyo mexico hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee golaha senadka jack shumer ayaa sheegay in haddii madaxweyne trump iyo xisbiga jamhuuriga ay go-aansadaan in howlaha dowladda ay hakad ku sii jiraan ay dimuqraadigu dowladda dib u firi doonaan bisha january markay aqlabiyadda aqalka wakiilada ay la wareegaan
ciidamada biliiska britain ayaa gacanta ku dhigay nin iyo haweenay lala xiriirinayo diyaaradihii aan duuliyaasha la soconin oo muddo saddex maalmood a cuuryaamiyey howlaha garoonka diyuuradaha gedwick ma jirto faahfaahin dheeraada ay biliisku ka bixiyeen labadaasi ruux ay soo xireen saraakiisha biliiska sussex ayaa bayaan ay maanta soo saareen ku sheegeen in qabqabashadu ay dhacday xilli dambe oo jimcihii shalay ahayd bayaan ayaa lagu sheegay inay baaritaano socdaan xiritaanka garoonka gedwick oo ah kan labaad ee ugu weyn britain ayaa yimid markii nawaaxigiisa lagu arkay diiradaha yaryarka ee duuliyaashuan la socon waxaana arrintaasi heesabtay in ay socdaalkeedii in socdaalkoodii kadib dhacaan boqolaal kun oo rakaab ah oo doonayay inay halkaasi ka duulaan amaba ay isticmaalaan qaanuunka britain ayaa qaba inaan diyauradaha droonka loo yaqaan aan loo soo dhoweyn karaynin garoomada ay ka duulaan diyauradaha madaniga masaafo dhan hal kilomiter qofkii ku xadgudba sharcigan ayaa waxa uu wajahaya xabsi dhan shan sano koox xaqiiqa raadin ah oo ka socota qaramada midoobey ayaa maanta gaartay dalka yemen si ay u qiimeyso halka uu marayo heshiiskii xabad joojinta ay dhinacyada ku dagaalamaya yemen ka gaareen magaalada xudeyda wafdiga qaramada midoobey oo uu hogaaminayo jenaraal howlgab ah oo u dhashay dalka holland ayaa sabtida maanta ah magaalada cadan kula kulmay saraakiil ka tirsan dowladda sidoo kale waxay magaalada sanca ee caasimada yemen kula kulmi doonaan hogaamiyayaasha jabhadda mucaaradka ah ee xuutiga ka hor inta aysan uga sii gudbin magaalada xudeyda ujeedada ugu weyn ee wafdigan xaqiiqa raadinta ah ayaa lagu sheegay sidii ay u xaqiijin lahaayeen soo celinta ammaanka dekeda magaalada xudeyda oo muhiim u ah hay-adaha caalamiga ah ee raba inay gargaar gaarsiiyaan malaayiinta ruux ee reer yemen ee u baahan kaalmada deg dega ah imaanshiyaha wafdigan ee dalka yemen ayaa kusoo beegantay maalin kadib markii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu si aqlabiliyad leh uu u ansixiyey qaraar ogolaanaya in koox ka socota qaramada midoobey ay tagaan si ay u muraaqabeeyaan heshiiska xabad joojinta ah ee laga gaaray magaalo xeebeedka xudeyda
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa v o a aynu ku bilowna sidaad wararkaba ku maqlayseen meel u dhow madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay maanta laba qarax oo ay geysteen kooxda al-shabaab qaraxa koowaad ayaa ka dhacay albaab laga galo meel u dhow tiyaatarka qaranka waxaana lagu waramayaa in ay ku dhinteen dad ku dhow siddeed iyo toban qof oo ku jiro suxuufiga cawil daahir salaad oo ka tirsanaa bahda universal t v inka badan shan iyo soddon qof ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi oo uu ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle dhawaaqa labada qarax ayaa inta badan laga maqla muqdisho hawada waxaa lagu arkaya uuracad qaraxa koowaada geystay khasaaraha ugu badana dhimashihii dhaawac wuxuu ka dhacay mid ka mida albaabada laga soo galay madaxtooyada gaar ahaana tiyaatarka muqdisho halkaasi waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa koofi guduuda oo madaxtooyada halkaasi ka ilaaliya dadka dhinta waxaa ku jira shaqaale ka tirsan tv-ga universal oo gaaraya ilaa iyo afar qof cawil daahir salaad oo ahaa suxufi ruqadaaya muddana kasoo shaqeynay warbaahinta soomaalida ayaa ka mid ahaa dadkii maanta ku naf waayey qaraxyadii ka dhaca muqdisho gaar ahaana tiyaatarka dadka dhaawacyada qaba waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka warsamo joodax oo u sheegay v o a in dhaawacan cusleen uu soo gaaray balse xilligaasi goobta uu marayey gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maxamed cabdulaahi tuulax ayaa ka mid a dadka dhaawacyada qaboo la geeyey goobaha caafimaad xilligaasina marayay isla goobtu qaruquu ka dhacay ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in ku dhowaad labaatan qof ay ku dhinteen qaraxyadii maanta dhaawacuna uu gaaraya afartameeye kale hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ayaa qoraal ay soo dhigtay twitter-keeda waxay ku sheegtay in bartilmaameedka qaraxyadu ay ahaayeen xarunta tiyaatarka muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay shaqaalaha dowladdu ay ka wadeen arrinta isxilqaan oo dowladdu maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ka sameynaysay wakaaladda wararka u faafisa dowladda soona war lagu daabacana waxaa lagu sheegay in ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigeen qofkii hagaya labadii qarax ee maanta ka dhacda muqdisho iyo wadihii wada gaarigii dambe ku qarxay fagaaraha daljirka daasoon ee muqdisho qaraxa labaad wuxuu ka dhacay meel ku dhow fagaaraha daljirka daasoon waxaana halkaasi ka dhowaa iskuulay dowladda maamusho lagu magacaabo yaasiin cusmaan keenidiid waxaa la ii sheegay in dhaawac uu ka soo gaaray laba macallin oo ka tirsan shaqaalaha dowladda gaar ahaana wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya si faahfaahsan kagama hadlin khasaaraha dhimashihii dhaawaca ka dhashay labadii qaraxa barqadii maanta ka dhaca muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho haddaba qaraxan ayaa dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa saddex saxafi oo ka tirsanaa shaqaalaha universal t v xafiiskiisa magaalada muqdisho waxaana ku jiray saxafiga rugcadaaga ah cawil daahir salaad sida ay saxafiyiintaasi u dhinteen iyo taariikhda cawil waxaa cabdixakiim maxamuud sharwac waryaheenna uu ka wareystay cabdulaahi xirsi kulmiye oo ah agaasimaha universal t v ee bariga africa
awala inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meesha ku dhimatay inta dhaawacantana allah caafiyo darawarkii gaariga waday iyo labadii wiile ilaalada ahayd iyo cawilo la socday soo qaadeen ayaa kula kulma meesha darka laga soo galay checkpointi uu qarax kula kulmay marka innaga ka xafiis ahaan darawalka nin la yidha caraday iyo nin la yidhaahdo maxaa la dhahay sheekh ibraahim iyo maxamed iyo cawil oo markaa la socday ayaa qaraxdaasi kula kulmaya meeshii ku dhafwaaday waan gartay siday markaa ay ugu beegmeen ma telefishinka ayaa ku yaala goobta qaraxu ka dhacay mise goobtay marayeen meeshay marayeen meeshay marayeen waa barta controolka ee laga soo gala theaterka checkpointiga waaye markaasuu soo shaqogalaya waan gartay dee qaraxanin oo keliya tamay ahayna laba qarax baa dhacay markaa waa qaraxii hore mise waa qaraxii dambe qaraxii hore weeyaan subaxdii hore qaraxii dhacay adigu nine nine fifteen nine seventy area ahayd adiga saddex saac ama sagaalka subaxnimo iyo iyo toban iyo shan daqiiqo ilaa hadda dee xiliyadaasay ahayd sideed markaa idinku ku ogaateen ma qaraxunbaad maqasheen mise markii dambe khasaaruhu dhacay unbaad ogaateen inay howlwadeenadiinu ka mid yihiin qaraxu nagama fogeyn wuu noo dhawaa qaraxaan maqalnay actually markii qaraxa dhacana sidaa ogtihiinba maadaama uu naga fogeyn meeliana aan nahay markiiba waa tagnaa meesha anaada tegay ee maana dareensanayn teleefanadoodan waxay teleefanadoodan heli kari waayey messageray wuku soo jawaabi waayey uu soo inuu soo socdana aan ogaayo aan la hadlay waxoogaa ka hor ayaan meeshii ka raadinay kadib askartii ilaaima kamid ah oo meesha taagnaay oo tusay darawalkiiyo meydkiisa meesha yaala kadib aan helnay kuwii kale wiilishi kale
tusaale ahaan oo kale imaka cawil daahir allah yaraxme oo de ka mid ahaa wariyayaasha t v-ga iyo universal barnaamijyada sameeya haddii tusaale ahaan oo kale aanu taariikhdiisa eegno maxaad bulshada uga tilmaami kartaa cawil taariikhdiisa cawil daahir jannadii firdows allah ka waraabiyo wuxuu ahaa nin kasoo shaqeeyey xilligii hore radio muqdisho markii dambena honafrig waagii dambena markuu london universal ka bilaabay wuxuu qabanayay barnaamijkan madwadaag wuxuuna ahaa board of directorska universal wuxuu ahaa oo kale ku-xigeenka agaasimaha guud axmed jeel axmed abubakar ah agaasimaha guud ku-xigeenkiisuu ahaa laba kun kob iyo tobankii ayaan aniga isagaba go-aan qaadanay inaan maaragta soomaaliya ka shaqeyno xabiibkii aan xoojino iyo jeer axmed board of directorska iyo kulli intaan wada fadhiisano aniga cawilba soomaaliya soo aadnay waxaana usoo aadnay inaanu wax ka bedelno alxamdulilahi wax badan ayaanu noo suuro gashay oo noon ka bedelnay oo dadaal dheer u galay cawil jannadii fardiis waarkii allah ka waraabiyo in aanu muhiimadda iyo kan walbaba walaalo ku ahayn uu ahaa marka wuxuu ahaa nin nin xamar i yimid inuu wax u qabto ummaddaas soomaaliyeed ayaa aniga isagaba anaa markaa nairobi jooga sanladi jooga soconay oo go-aan qaadana inaan xamar tagno saasaanu xamar ku wada nimid aniguna aan xafiiskii joogay isaguna sabax uu i iman jiray marka wuxuuna xamar u yimi waxay ahayd in loo istaajiyo dalkan iyo ummaddan wixii loo qabo karo dhiiggiisa xoogiisa u geliya maantana ajashiisaa ku dhamaan waayo markaa qurbuhu ku noolaa uu muddo deganaa dhowaanna uu ku soo noqday saa tilmaantay soomaaliya markaa t v-ga hawshiisun buu yimi inuu ka shaqeeyo warbaahinta halkaa ka sii wa t hawshiisa aniga iyo asagaba u nimid oo ugu soo wareegnay soomaaliya n caruur ahaan imisuu ka tegay qoys ahaan iyo ubadkii uu ka tegay haddaad faahfaahin naga siiso
ubadka cawil alla allaha dhaafe waa nam waa ubad badan weeyaan dhowr iyo labaatan ku dhawaad waayo ilaahay jannadii fardeysa isagaa ka waraabiy ubadkana allah noo badbaadiyo xaasasna wuu lahaa marka wuu dhaqmaa dhinaca marki loo fiiriyo walaalo allah u naxariisto wax kaman dhihi karnaa ma jiraan
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi xirsi kulmiye oo wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud sharwac uga waramayey saddex ka mid ah shaqaalaha universal t v oo uu ku jiro saxafiga rugcadaaga ahaa cawil daahir salaad oo maanta ka mid noqday dadka ku dhintay qaraxyada ka dhacay magaalada muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal deegaan hoostaga degmada maxaasi gobolka hiiraan ayaa lagu waramayaa in weli uu ka taagan yahay xiisad ka dhalatay dagaal laba maleeshiyo beeleed halkaasi ku dhex maray dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay toban qof waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi uu salka ku hayo aana qabiil haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
waxaa degan xaaladda deegaanka ceelka juqu oo ilaa dhowr iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo dagaal dhimasho iyo dhaawacba sababay uu shalay ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo xoolo dhaqato ah ila deegaanka ku sugan ayaa waxay v o a u sheegeen in tirada dhimashada labada dhinac ay gaarayso ku dhowaad saddex iyo toban qof dhaawacuna waa laba iyo labaatan dadka dagaalka wax ku noqday ayaa dhammaantood waxay ahaayeen dhinacyadii dirarayay inkastoo xaaladda ay maanta degan tahay haddana waxaa weli deegaanka laga dareemayaa dhiilo colaadeed iyo diyaargarow dagaal deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee ceelka juqow ayay dadka reer miyiga ah ee dagaalamaya waxay ka heleen waxxoogaa daaq iyo biyo ah taasoo inta badan loo malaynayo inay tahay sababta dagaalka dagaalada salka ku haya dhinaca daaqsinka ee xoolodhaqatada kasoo kala jeeda gobolada hiiraan iyo galgaduud ayaa dhowr jeer waxay kusoo laabteen deegaanka sanadihii ugu dambeeyey dagaalada ayaa waxaay iskood isu taagaan iyadoo aanan wax xal ah laga gaarin laakiin waxaa muddo dheer sii jira aanooyinka qabiilka
xuseen xasan dhaqaane ayuu kaasi ahaa
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a howlihii hay-adaha dowladda maraykanka qaarkood ayaa maanta oo sabti ah joogsaday kadib markii maamulka madaxweyne trump iyo aqalka koongareeska ay ku heshiin waayeen miisaaniyadda madaxweyne trump ayaa ku adkaystay in miisaaniyadda lagu daro derbi uu dalbanayo in laga dhiso xadka maraykanka iyo mexico kaas oo ay ku kacayso lacag dhan shan bilyan oo dollarka maraykanka ah warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere mahadsanid nuur kadib markii ay ku guuldaraysteen in jimcihii shalay ay heshiis ka gaadhaan miisaaniyadda ayaa hogaamiyaasha koongareeska iyo kuwa aqalka cadi ay ballan qaadeen inay wadahadallada sii wadi doonaan maalmaha fasaxa ee sabtidii axadda ka hor intaaan la gaadhin fasaxa ciidda masiixiga ismariwaaga ayaa yimid kadib markii madaxweyne trump uu baal maray howlo lasoo qabtay maalmihii lasoo dhaafay isagoo diiday heshiis si kumeel gaadha dowladda lacagta loogu fasaxaya arrintaasi oo senatarada labada xisbi ay isla gaadheen hase yeeshee ayna ku jirin shan bilyan oo madaxweynuhu doonayay in derbiga xadka lagu in derbiga xadka laga dhisayo lagu maalgeliyo aqalka hoose oo hadda uu jamhuurigu ku badan yahay ilaa inta dimuqraadigu la wareegay saddexda bisha janwari ayaa mar dambe meel mariyey miisaaniyadda oo ay shanta bilyan ku jirtay hase yeeshee waxa uu mari waayey aqalka senadka arrintaasi oo keentay in howlihii xukuumaddu ay joogsadaan saqdii dhexe ee xalay madaxweyne trump ayaa isku dayaya in arrintaas eedeeda uu dimuqraadiga dusha ka saaro muuqaal video oo uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku yidhi howlaha dowladdu way xayirmayaan ama way xidhmayaan arrintaas waxaa waxaan ka samayn karnaa ma jirto maxaa yeelay waxay u baahan tahay dimuqraadi codna siiya fariintan ayaa trump soo dhigay laba saacadood ka hor saqdi dhexe oo ahaa xilligii ay ballantu ku ekayd dimuqraadiyiinta ayaa marar badan soo celceliyey oo trump iyo codbixiyaasha xusuusiyey in toddobaadkii hore uu isagu sheegay inuu ku faanayo in howlaha dowladdu ay istaagaan haddii aan lacagta derbiga loo ogolaanin jack shumer oo ah hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ayaa jimcii shalay sheegay in madaxweynuhu iska cadhoonayo iyagana ku riixayo in dowladdu ay xidhanto iyada oo la gelayo fasaxii ciidda masiixiga afar meelood oo saddex meel barnaamijyada dowladda federaalka ayaa iyagu sii haysta lacagtii ay ku shaqayn lahaayeen ilaa bisha sebtembar ee sanadka soo socda laba kun iyo sagaaliyo tobanka hase yeeshee halka meela soo haadhay oo ay ku jiraan wasaaradaha arrimaha gudaha cadaaladda iyo beeraha ayaa lacagoodii joogsadeen saqdi dhexe xalay beeraha nasashada ee dowladda dhexe raacsan iyo tiro ka badan afar boqoloo kun oo shaqaalaha dowladda ah ee aan laga maarmaanka ahayn ayaa lacag la-aan sii shaqayn doona ilaa inta arrintan xal laga helayo saddex boqol iyo siddeetan kun oo kale ayaa iyaguna si ku meel gaad ah shaqada looga fadhiisanayaa hay-adaha sii shaqayn doona waxaa ku jira ciidamada ammaanka ilaalada xuduudaha boosta iyo shaqaalaha erboorada si howlahan joogsaday ay dib ugu bilowdaan waa in labada aqal ay isla ogolaadaan heshiis ay tahay inay ka wada shaqeeyaan kooxda trump iyo hogaamiyaasha labada xisbi howlaha xaniban ayaa sii socon kara ugu yaraan ilaa inta koongareeska cusubi uu howlihiisa bilaabaya saddexda bisha janwari xilligaasoo dimuqraadigu uu aqalka hoose la wareegayo taas micnaheedu maaha in trump uu ogolaanayo inuu tanaasul sameeyo taasoo iyaduna lamid ah in trump uu ku khamaarayo taasoo la mid ah in trump uu khamaarayo marka uu howlaha dowladda xanibayo iyadoo dimuqraadigu uu isu diyaarinayo doorashada laba kun iyo labaatanka isla markaasna ay baarbaarayaan meelo ay fursad kaga heli karaan trump iyo xisbigiisa jamhuuriga aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno magaalada baydhabo toddobaadkan doorasho ka dhacday waxaa xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ay madaxweyne u doorteen cabdicasiis xasan lafta gareen oo ka mid ah musharaxiintii sida weyn loogu hadalhayey inay ku soo bixi doonaan xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed waa madaxweynihii labaad ee koonfur galbeed ay yeelato kadib markii uu kal horeysa casilay madaxweynihii ugu horreeyey ee maamulkaasi shariif xasan sheekh aadan kadib muran siyaasadeed oo soo kala dhex galay isaga iyo maamulkiisa iyo dowladda federaaliga ah ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa u hambalyeysay cabdicasiis laftagaren laftagaren oo hadlay ayaa isaguna sheegay in uu ka shaqayn doono midnimada reer koonfur galbeed iyo in uu cadaalad ku dhaqi doono dadka reer koonfur galbeed waajibka aad lahaydeen aad gudateen madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen ilaahay idankiisa idinkana aad ila shaqayn doontaan oon ku garab istaagi doonno wada shaqayn sidii koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaa oon sheegnay ay ku jirtay looga bixin waxaan kaloo sheegayaa nin kasta oo reer koonfur galbeeda waa guulaystay nin laga guulaystay ma leh annaga dhan baa guulaysanay soomaaliya oo dhan baa guulaysatay koonfur galbeed oo dhanaa guulaysatay musharaxiinta dhan baa wada guulaystay annaga dhan baa guulaysanay ilaahay guul ha noogu dhammeeyo inta hartayna allaha noo dhammaystiro koonfur galbeedna meeshii barwaaqo iyo nabad iyo baraaro noqota allaha ka dhigo kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen toddobaadkan waxaa magaalada wajaale ee somalilan ku kulmay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustaf maxamed cagjar labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay sidii ay iskaashi u yeelan lahaayeen islamar ahaantaasina ay nabadgelyada uga wada shaqayn lahaayeen
kulankan wuxuu ku saabsanaa madaxweynaha mustafe oo intii uu xilka ka qabtay aanaan hore isu arag inaanu ka casino halkan maanta qada ugu samayno wada sheekaysanno isbararno kana hadalno danta labada ummadood guud ahaan labada dal iyo ummadda soomaalida labada dhinacba degan nabadgelyada ganacsiga iskaashiga waxwadaqabsiga dhaqanka iyo waxa lixii nolosha ku saabsan inaanu kor u qaadno inu wanaajino inaanu ka sheekaysanno laba dhinacna dad muddo karoo badan baa ka yimi ganacsata leh siyaasiyiin leh wasiirre leh madax dhaqameed leh dee aad iyo aad waxay ahayd waa la wada qadaya aada u wanaagsan waanu bilaabi doonaa shirar iyo qada iyo isu-imaatan waa dad kamid aanu kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo ka hadlayey kulanka uu la yeeshay mustaf maxamed cagjar madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida dalka jabuuti waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey kulan ay yeesheen aqoon-yahano iyo waxgarad looga hadlayay arrimaha isbedelada geeska afrika ka dhacaya iyo sida soomaaliya uga faa'iidaysan karayso kulankaasi oo maalmo socday ayaa waxaa soo qabanqaabiyey machadka daraasaadka heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho toddobaadkan waxaa kulan magaalada muqdisho ku yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaa dhinacyadu ay ka wada hadleen sidii khilaafaadka loo dhammayn lahaa isla toddobaadkan ayaa xubno xildhibaanaha oo mooshin hore uga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay sheegeen inay ka laabteen mooshinkii ayna u tanaasuleen danta dalka waxa ay tilmaameen in laga heshiiyey qabsigii oo sagaal qodobna ay soo saareen oo ay ka midka yihiin in heshiisyada madaxweynaha uu galo baarlamaanka la hor keeno isla mar ahaantaasina uu faahfaahin ka bixiyo madaxweynaha heshiisyadaasi waxaa sidoo kale xildhibaanadu ay sheegeen in baarlamaanka soomaaliya shaqadiisa loo daayo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa waa taaynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad maqlayseen baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay in uu ka laabtay mooshinkii laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo goor hore v o a la hadlayna wuxuu sheegay inuu jabay mooshinkaasi kadib markii la waayey qaar ka mid a xildhibaanadii hore loo sheegay inay u saxiixeen mooshinka waxaase xubnaha xildhibaanada oo mooshinka keenay qaarkoodna ay sheegeen inay u tanaasuleen danta dalka haddaba heshiiskan iyo safgaradkan la sheegay inuu dhex maray baarlamaanka iyo xukuumadda muxuu ka dhigan yahay muxuuse soo kordhin karayaa arrimahaasi iyo qodobo kale ayaan jeclahay inaan kala sheekaysto falanqeeyo siyaasadeed maxamed xaadir nuure maxamuud oo muqdisho jooga maxamed heshiiskani baarlamaanka iyo xukuumadda sidee baad u aragtaa arrintan dabcan waxaan is oran karaa markii horeba yani nidaamkan moshimiinta ee madaxweynaha laga keenay yani deg deg badana ka muuqday sida caadiga lasii aderoosayana waxay ahayd inayna suuragal ahayn in yani mooshin madaxweyne baarlamaan la dhex geeyo discussion laga sameeyo ama dood dowladihii soomaaliya soo marana waa madaxweynihii ugu horreeya ee mooshin inta la keeno gudoomiyey baarlamaan qabto marka waxay ahayd dhaqan soomaalida ku cusub iyo madaxdeeda taasaa marka waxay muujinaysa inay ay adag tahay waxa sii socoshadooda inay sii socdaan dhan kalena waxaa macquul ahayd inay khilaaf abuuraan iyo isjiid oo caqadkiisa haba in baarlamaanka shaqadiisii iyo xukuumadda culeysku keeno marka arrintan hadda heshiiska ah waxaa umalaysaa in albaabkii madmadowga ah iyo kala dibsanaantii iyo dagaalkii udhexeeyay inuu meesha ka baxayo ay noqonayaan golosha dejiyaha oo la xisaabta meel la fadhiyo iyo xukuumaddii oo hawsha dhaqdhaqaaqeeda ama yani activitieska dowladda loogu baahan yahay waxqabadka ee ayadana shaqadeeda qabsan doonto marka taa laga gudbo waxaa jirta xildhibaano si weyn uma caarsanaa xukuumadda iyo qaabka ay wax u wado qaarkood ay kudlad ay ku midaysan yihiin sheegeen inay wadanka u tanaasuleen marka wadashaqaynta noocan oo kalea maxay ka dhigan tahay dabcan tanaasul waa wax weyn oo loo baahan yahay dalkan dal baaba-san waaye soddon sano muddo ku dhawaada ayuu wuxuu ku jiraa isjiijiid dagaal iyo fawdo dad badanna waa dhinteen kuwa badanna dhibaatay la daahayaan dhibaato caafimaad mid dhaqaale yari iyo mid amni marka in baarlamaanka horta ay ku mahadsan yihiin in waktigan sameeyaan tanaasul tanaasulkana wuxuu danta ugu jiraa waa dadka bulshada dalka ku nool marka arrinta ay sameynayaan waxay noqonaysaa dee waa wa waa inay fahmeen in yani khilaaf iyo in lakala jiijiy laskala jiijiido qolaba meel u dhaqaaqo inays wax wanaagsan ahayn danta dadka iyo dadka ay ku jirta midnimo iyo in la wada shaqeeyo marka go-aankaas ayaa dabcan u muuqday waana wax fiican oo aan ku ammaanayno kaasi waxa uu ahaa maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho joogay barnaamijka martiyu ku ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulinta dambe nabadgelyo
barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaad dhegaysateen waxaana soo jeedinayey jamaal axmed cusmaan haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim daandurey iyo caashicuud
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan bal dhambaalka ugu horreeya ibraahim oo soo qaba heese wan wanaagsanna toddobaadkan dhegeystayaasha oo ay weliba si gaar uga heli doonaan ibraahim laakiin toddobaad kasta waxaan dhahnaa heese wan wanaagsan marka dhegeystayaasha waxay isleeyihiin toddobaad kastay sheegaan toddobaadkan muxuu uga duwan yahay marka wuxuu uga duwan yahay iyagaa sheegi doona markay dhegeystaan marka bal dhambaalka uga horreeya dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray caasho abikar macalin axmed iyo macalin xuseen macalin axmed iyo macalin daahir macalin axmed faadumo axmed haajiro macalin axmed cusmaan mukhtaar cabdirasaaq sheekh maxamed iyo cabdi maxamed nuur madaale iyo waxay yidhahdeen bakar cali buule kamaal cabdirasaaq gees dheere waxaana jecel yihin halkan inay ka salaamaan maxamed macalin axmed maxamed dheere iyo daahire axmed oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka baay baydhabo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirasaaq waxaan leenahay cabdirasaaq soo weyn uu noqo kii waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxaa diraya dhammaan reer faarax aw cali maasha allah way tiro badan yihiin midna lagama soo tegin waxaa ugu horeeya yaasiin maxamuud faarax madaale waxaa kaloo ku jira yuusuf faarax cali aw cali saleebaan faarax aw cali mahad faarax aw cali waa dhammaan ilmo faarax aw cali siciida ku jira xuseen wuu ku jira aadan waa lagu soo qoray ciise mustafe caasha kinsi saynab hodan sahra luul safiya iyo xaliima reer faarax aw cali waxay hambaliyo mexera u dirayaan baa layidhi boqorka iyo boqoradda kale ah ciise faarax aw cali wiilkoodii baa guursaday xaggee lagu soo haraa iyo marwadiisa baa layidhi hodan caydiid axmed oo khamiistii lasoo dhaafay meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbaha idin kala siiyo weliba waxaa ibraahim oo lasoo raaciyay dhambaalkan codsi baa layidhi fadlan waxaanu idinka codsanaynaa inaad noo dheeshaa baa la yidhi barnaamijkan balyada iyo heesaha ee dhambaalkan uu ku baxayo heesta cumar shooli ee ladnaan ku waara heesta ladnaan weliba ibraahimow aan ku sii dare beryahan barnaamijkan hambalyada iyo heesaha in badan waan cayaara laakiin muddooyinkan waxaan filayaa in heestahaasi dhegeystayaasha ay naga sugaayeen ladnaan ku waara labadis jecelow ku soo dhowaada codkii cumar cabdulle shooli sidallaaga roobi helay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii lulaacay sidallaaga roob helay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii lulaacay abadiisu raagte libaanti ahaada ladnaan ku waaraye labadiisku raagte libaanti ahaada
waa tahay ladnaan ku waara iyo codkii cumar cabdulle shoole ayaan intaas ku dhaafaynaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray dhinacayga yaalla waxaa soo qoray oo dhambaalkan saaxiibada ka wakiila ahaa mukhtaar cabdulaahi dadka dirayana waxaa ugu horeeya bashiir sheekh ibraahim cabdinuur sheekh ibraahim maxamuud sheekh ibraahim nimco sheekh ibraahim iyo cabdiraxmaan sheekh xasan maxamed sheekh xasan faaduma zahra sheekh xasan hinda ow maxamed nuur cabdulqaadir cabdulaahi iyo maxamuud cabdulaahi mukhtaar cabdulaahi iyo cabdulaahi axmed mataan iyo bashiir axmed mataan arde axmed mataan waa ruqyo ibraahim iyo cabdulaahi maylaan baa la yiri iyo maxamed macalin markhadle iyo yuusuf macalin axmed nuur iyo ugu dambayntii rooda cabdiraxmaan iyo cabdulaahi sheekh bashaa'ir baa la yiri iyo axmed cabdiwahaab dhammaan innagoo kala joogna baa layidhi qaaradaha adduunka oo dhan waxaan halkan tihaaniyad farxad looga diraynaa bay yidhahdeen lamaanaha iscalmaday ee kale ah mudane maxamed nuur sheekh ibraahim cabdi mursal iyo marwadiisa baa la yidhi marwarooda suldaan maxamed oroskooduu ka dhacay magaalada ra'aso waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara obad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo annagun waxaan raacinaynaa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha nimcaan jaamaca maxamed iyo shiine jaamaca maxamed iyo qadar suleymaan maxamed iyo cali aadan maxamed sureeqo aadan maxamed ifraax cali maxamed nuure axmed maxamed iyo aamina aadan maxamed iyo maxamed cali caalin xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir siciid iyo cabdi maxamed diriye iyo sabaad maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cumar muuse maxamed iyo hodan cusmaan oo wiil ugu dhashay gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin ducadu waa daanduray heestuna waa caasho waxaan leeyahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii waxtara maxay dhaheen ducada waa daanduray heestana waa caasho heesta caashaa laga sugayaa yiri asibag asibag waa taa way la heleen waxaan soo qabanaya ibraahim oo heesta halkudhageedu yahay qarni waa hees ka mid ahayd riwaayadii doob qalanjadii gabaab waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta waaweyn ee codkooda aad loo jecel yahay hibe maxamed hudoon hiba nuura saalax qaasin baa ku jira khadra daahir cige iyo cabdinaasir macalin
daahir iyo saalax qaasim naaji maxaad tirahdeen harka waliba sabankii qorraxiba dhararteed kaalin waliba awrkeed dad qangaadhay waaguud
timidba subaxdeen oonkii waliba garashadii idinkuna isadaqa qaarad waliba camalkee qisa timidba subaxdee oonkii waliba garashadii idinkuna isadaqa idmadaaqayaxaaniyo ala laasagul noqonne miyaad libid ku qaadaani madaqayaxaaniyo ala taasagul noqone miyaad libil ku qaataane aboy haambiyaha quba miya weel u qalanta habla hadalka qoonsada kun ma loo jeclaada aboy haambiyaha quba miya weel u qalanta habla hadalka qoonsada kun ma loo jeclaada qisadiyo ujeedadu ma isqaaliya qisadiyo ujeedadu ma isqaaliya ariiqura ma qaadan
waatahay waxaan filayaa dhegaystayaasha inay si weyn uga heleen heesta qarni iyo codadka fanaaniinta hibe maxamed cabdinaasir macalin saciid khatro daahir iyo saalax qaasim naaji dhinaca dhambaalada haddaan mar kale jalleecnana dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cali aadan maxamed iyo shiine jaamac maxamed iyo khadar saleymaan maxamed iyo nimcaan jaamac iyo suleekho aadan iyo nuure axmed maxamed iyo maxamed cali caalin iyo cabdi maxamed diiriye iyo salaad maxamed waa dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duubaa la yidhi oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahneed dhalasho oo farxad la u dirayaa baa la yidhi oo ay hawadana u marinayaan cumar muuse maxamed iyo marwadiisa baa la yidhi hodan cismaan oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig oo ka tirsan gobolka togdheer siddeed iyo tobankii disembar waxay leeyihiin ducada waa daandire waa tahay daandire balducadaas wiilkaas kiisoo weynaado dhambaalkana caasho waxa uu nooga yimid ayeeyo xasno geedi xayow iyo hooyo khayro indhoy iyo adeer sheekh cabdicasiis sheekh cabdi iyo eedo maryan sheekh cabdi iyo eedo cajabo sheekh cabdi faatumo sheekh cabdi iyo muuse sheekh maxamuud muuse furdug iyo axmed sheekh maxamuud axmed cire iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ibraahim sheekh cabdicasiis iyo ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo axmed abuukar cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xaliimo sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo nuurto sheekh maxamuud iyo caruurteeda zaynab sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo caashi sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo waxay idhahdeen nuurto sheekh cabdicasiis iyo bashiir macalin cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda ismaaciil cabdulaahi xasan siidow cabdulaahi xasan iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdulaahi xasan iyo daahir maxamed xaashi iyo siciido maxamed xaashi saygeeda iyo caruurtooda iyo raxmo cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda kowsar cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda rafiico cabdulaahi shukri shariif xasan iyo bahjo maxamed xaashi waxaa dhammaantood ay jecel yihiin inay halkan taaneed ka gaarsiiyaan cabdikariin sheekh maxamuud iyo hibo mahad cumar oo gabar ay ugu dhalatay waxay yidhahdeen dalka mosambiq waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ducadu waa xaggiina waxaan leenahay soo weynow noqotii waalidkeed iyo dadkeedaba anfacda waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray marka hore baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah ugaas xasan cabdi maxamuud iyo abshir nuur mandela iyo hilaala sheekh shucayb iyo maxamuud waa maxamed aadan wadani ibraahim xasan iyo cumar mustafa nuur shukri ismaaciil shukri bidhaan iyo mukhtaar maxamed catoosh iyo maxamed nuur maxamed cabdulaahi iyo mukhtaar sheekh aadan dalmar maxamed cabdulcasiis salaad iyo maxamed aadan socdaal iyo faysal maxamed isxaaq sahal iyo maryan macalin abshir zakiyo sheekh xasan iyo axmed cabdulqaadir yaro waxau ku magac dheeryahay saadiq iyo muxyidiin xasan maxamed xusni iyo sidoo kale cabdikariin maxamed nuur waxau ku magac dheeryahay absa diji iyo cabdulaahi nuur aadan jecelow maxamed cali yunis axmed ibraahim bulle iyo cabdulqaadir bare macalin iyo cabdulcasiis maxamed cusmaan waxau ku magac dheeryahay syriya iyo sidoo kale cabdinaasir maxamed cabdiraxmaan oo ku magac dheer musharaf faysal cadow cismaan maxamed aadan socdaal bashiir mayow mukhtaar xuseen caliyow geesey maxamed colaad xasan aan ku jira daanduri adig waad ku jirtaa anigana waa ku jiraa dhammaan dadkan oo dhan waxay hambaliyo u dirayaan faadime maxamed nuur iyo maxamuud ibraahim timacadde oo wiilgu dhashay magaalada baydhabo janay baa la yidhi taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bisha disembar sanadka laba kun sideed iyo toban ducaad ah waa caashucuud ayaa la yidhi waa tahay wiilkaasi ku dhashay baydhabo janay waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamin heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahimuma dhinacaaga amse waa dhinacayga noo soo qabo ku jeer anigaa ku jecel oon hal ka dhinnayn ibraahim oo anigaa ku jecel waa la leeyahay waxaa ku luuqaynaysa fanaanada maryan mursal ciise kun jeer markaani malaha dhiga dhigtad aad u taagta ibraahim codka macaadna fanaanada maryan mursal ciise
Thank you.
waayahay dhambaalkan caasho waxaa uu noogu yimid hooyo faadumo cali tuuxow iyo hooyo aamine cali tuuxow hooyo nadiifo nageeye cali iyo maxamed yuusuf cabdulle iyo cabdikariim yuusuf cabdulle iyo dhool yuusuf cabdulle falastiin yuusuf cabdulle rayaan yuusuf cabdulle farxiyo cabdulle aadan iyo shamse cabdulle aadan safiyo cabdulle aadan cabdi xuseen cabdulle iyo daawud xuseen cabdulle iyo liibaan xuseen cabdulle iyo ismaaciil xuseen cabdulle dhammaan reer xuseen cabdulle iyo reer negeeye cali waxa ay taaniyad u dirayaan farxiyo yuusuf cabdulle iyo ismaaciil cali oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen muqdisho gaar ahaan warta nabadda waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggeena arooskiina ha noqdo kii aad bashbashay barooqa kala kulantaan ee banowdin kala sii ubad qaar qaba aamin anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkana ibraahimow dhinacayga waa tahniyad dhalasho waxaana diraya aabi sulaymaan maxamed macalin iyo marwadiisa hooyo siciido isaaq maxamed iyo caruurteeda shukur sulaymaan maxamed macalin iyo odaygeeda iyo gabadheeda iyo hana sulaymaan macalin maxamed iyo caruurteeda iyo odageeda iyo maxamed sulaymaan maxamed macalin iyo nimco sulaymaan maxamed macalin iyo yaasmiin sulaymaan maxamed macalin iyo barwaaqo cali xasan iyo caruurteeda iyo adeer cali xasan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdulaahi cali xasan iyo xamdi sulaymaan maxamed macalin oo mataano wiil iyo gabar ah ugu dhashay baa la yidhi degmada baardheere ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan labiyo tobnaad sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenahay bay idhaahdeen kuwii dadkooda iyo diintooda anfaca rabbi ha ka dhigo heesta ugu dambaysa waa codadka labada fanaan aweys khamiis cabdallah iyo faadimo qaasin heestuna waa beerka ay hura beriga aan bartaad waayo heestaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha intaan mar kale hawada ku kulmi doonna haddii alla idmo waa ibraahim xasan daadure iyo caashe ibraahim caalan caashuud oo idinkaga tegaya
buraaqdii rasuulka buwaysaa dahay kaama baaqahaay buraaqdii rasuulka buwaysaa dahay kaama baaqahaay baashaalkaadiyaanu bukaa baxsaney iga baanihe baashaalkaadiyaanu bukee inaabage in asxab
baasiima dhinaa berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane
baasiima dhinaa berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane
berey bulo ila dhele kalaanu boodbooda barqada berey bulo ila dhele
beerka ihura birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
baasi madhina berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerka ihura birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
baasi madhina berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
heesaasi aweys khamiis iyo faadimo qaasin waxay gunaanid wahayd idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo waxayna kaga tegaynaa nabadgelyo
bisha ii bokoolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roob bisha ii bokoolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roon boqortii bilcaanta aad tahay badalkaada ma soo baxaaye boqortii bilcaanta aad tahay badalkaada ma soo baxaaye
baasi madhina berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerka ihura birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
baasi madhina berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerka ihura birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The U.S.